subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysnaay qodobada saakay wararkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaystay caafimaadka oo lagu qabtay magaalada jowhar xuska maalinta caafimaadka dhimarka oo lagu qabtay magaalada muqdisho bulshada ku nool degmada dhobley oo loogu baaqay horumarinta dhaqashada xoolaha nool bulshada gobolka salal oo soo dhaweeyay ceelbiyood loo dayactiray wararka dibadda saaka waxaad ku dhagaysan doontaan yunisheef oo sheegtay in kufsiga hablaha yaryar oo kusoo batay wadamada saxraha ka hooseeya
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan akhyaartaana dhagaysanaysa waa kow iyo tobanka oktoobar sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeenii oo fidsan munaasabad lagu dhiirigelinayay arday dhammaysatay cilmiga caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada jowhar saale cabdi xuseen ayaa faahfaahinaysa munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ardayda wax ka barata macadka alxarameyn ayaa dhammaysatay kuliyadda caafimaadka waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle maamulyaal ka kala socda iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala jowhar macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ardayda dhammaysatay caafimaadka kuwaas oo soo jeediya waxyaabihii ay barteen
and economic relationships and, and cultural case. We can communicate only with science, our language. Moreover, language is. Uh, moreover, language distinguishes the difference and also celebrates of the uniqueness of culture, of the uniqueness of culture encountered in region or in community. A language perceives and shapes the way people perceive in world and it helps us to define culture in our society. Any language is gifted and the knowledge and more than one language that is makes a man more efficient, more efficient and skillful in many ways. It opens our minds and guides us into magical world, into magical world and of fancies and dreams. To certain the Berber land of language helps us to develop ourselves
waxaan u mahad celinayaa waalidiinteenna qiimaha iyo qadarinta mudan ee qayb lixaad leh ka qaatay inaynu gaarno hursigeenna halkana waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin beerka ayaan idinka ogsoonahay waana idinkaga mahad celinaynaa sida aad wakhtiga noo geliseen sidoo kale waxaan halkaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka alxarameyn oo ayaguna sida lagu sheegay halkan wakhti badan geliyey siday u ciribtay lahaayeen jahliga ka jira geyga soomaaliyeed maadooyin fara badan oo halkaan lagu soo koobi karin ayaa jiro waxaan soo barannay marka anigoo aan warka dheeraynaynin oo la soo koobayo waxaan halkaan farxadda kala qaybsanayaa dafcada tobanaad ee iskuulka alxarameyn ka qalin bedelanaysa waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan idin leeyahay dhanka kale waalidiinta iyo macalimiinta kasoo qaybgashay munaasabada ayaa hadallo dhiirigelin iyo mahadcelina u jeediyey maamulka iyo macalimiinta macadka alxarameyn macalimiinta sharafta leh intaan soo hormarisay inayga kala jiriyaan caafimaadka garis meel walba wax lagu barta
macadkan wax badan oo soo daboolay waalidiinta waxaan ku dhiirigelinaa in ay maaragtay ardayooda u geeyaan macadkaas sababtoo ah sababtoo ah macadka waxyaabaha uu bara waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo hostis ay dhahaan qolada maaragtay oo wax soo gaabay hostis waxaa loo yaqaanaa handi on skills test ay dhahaa macnaha xirfadda gacanta laga barta waa xirfadda adduunka ugu qaalisan alxaameen waxaan leeyahay mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo hambalyo warka dadkan waayo dadkii dunida wax walba wax ka bedeli lahaa waxaan haddana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aan aad ugu faraxsanahay inaan arko arday aad u yaryar oo iyagoo dugsi qalinjibinaayo macadka qalinjibinaayo wax baranayo xaflad kasoo muuqanayaan dan haddana ardayda waxay barteen waxyaabaha aad iyo aad muhiim u ah jaanisa waxay weereen iyadoo magaaladoodii joogaan gurigooda ay joogaan inay bartaan luqad walba oo wax lagu baran karo luqad walba wax lagu baran karo markaa gaarnaan waxaa ugu muhiimsan luqadda la yidhahdo luqadda ingiliishka ahaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo inaan idinla joogno oo waxaa la dhahay shahaadooyinka idinla bixina diyaara u ahayn laakiin waxyaaba badan oo emergency iska jiri kara saasay tahay wasaaradda idinkama maqna kormeerihii waxbarashada degmada idinla sii joogayo ustaad cusmaan nuur dhaqane waxaan leeyahay ardada qalinjibinayso hamba ugu dambeyn maamulaha guud ee macadka alxarameen dr nuur axmed nuur ayaa ka warbixiyey aasaaska macadka taariikhda alxarameyn macadka waa mid u shaqaynayay oo u adeegayay bulshada ku nool magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda muddo dhan saddex iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun laba iyo toban intaana waxaa gacanta ku hayay dhallinyaro isxilqaantay oo u istaagay inay barbaariyaan ubadkooda ubadka soo baxaya ee magaalada macadka sano dugsiyeed kasta wuxuu soo saaraa dhallin ku biirto macaahidda magaalada xirfadlayaal caafimaad iyo arday baratay luqadda ingiliishka haddana waxaan maanta u fadhinaa oo markhaati ka nahay in dufcaddii tobanaad aynu isla soo watinno waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ardayda qalin badananaysa maanta dadaalkiina midhihiisa ayaad maanta guranaysaan waxbarashadana ma dhammaato ee halkaa kasii wado dadaalkiina dufcadan ayaa ah dufcadii tobanaad oo uu soo saaro macadka alxarameyn ee magaalada jawahar xuska maalinta caafimaadka dhimarka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ku qabatay xuska maalinta caafimaadka dhimirka adduunka oo sanad kasta loo dabaaldego munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid a wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhaatiir iyo madax kale maanta waa maalin caalami ah maalin ay tahay maalinta dhimirka adduunka taasoo ay tahay ujeedadeeda in bulshada ay hesho wacyigelino kala duwan ee ku aadan sidii loola tacaali lahaa xanuunada la xiriira dhimirka sanadkani waxaan xoog xoogga la saarayaa ama aan rabnaa in la saaro diiradda waxay tahay dee dhimirka iyo xiriirka la dhexeeyo shaqada iyo worksbaceka sida ay tahay qof walba siduu ogyahay dee goobaha shaqada waxaa ka jira culaysyo fara badan taasoo keenayso stresska walwal fara badan oo ku aadan taasoo ugu dambeyntii marka keenaysa qofka inuu galo xaalad dhimir ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa ka warbixiyey saameynta xanuunka dhimirka iyo dadaalada ay sameeyeen wax badan ayaa laga qabtay qeyb ayaa saameynayna ku yeelanaysaa waxyaabahan ammaanka dooriye ee markaa dalka soo galo marka xoogga ayaan saarayna dadaalo badan ayay wasaaradda iyo hay-adda intabada a ku bixinay in la yareeyo waxyaabahaas dhibaatada ugu horeysa waxaa horta shaqa la-aan qofka unemploymentigana aada u badan taas marka waxay keeneen inuu qofku walwal badan isagoo shaqo ku heli lahaa sidoo wax u raadi lahaa ay waqti badan qaadato tan labaad waxaa marka shaqada qofka loo qaato wuxuu ogyahay dhibka usoo maray wax kasta oo lagu sameeyo waa u dulqaadana sababtoo wuxuu ka ogyahay hadduu ka tago meel oo dambe u aadayo malaha iyadoo nafsirkeeda unemployment marta waxaan leeyahay waa factorka ugu horeeya oo mental health problemka u keeni karo workforcega waxaa jiro maxaa la yidhaha institutiono maxaa la yidhahdaa goobo shaqo wa- kuwa publica ha ahaadaan kuwa brivate-ka ha ahaadaan kulli waxaa ka wada shaqeeya dadaa ka wada shaqeeya dadkaas ka shaqeeyana waxaa loo baahan yahay in caafimaadkooda wax laga ogaado oo lala socdo een, halka uu marayo mar walba kor loo qaado een, eh, wacyigelin loo sameeyo dadkii inaysan u sineen mushaaraadkii inaysan u sineen shaqadii inaysan u sineen ixtiraamkii inaysan wax walba u sineena laga yaabaa marka kuwa shaqo la-aanta ahna ee dhibaata haysato kuwa shaqaynayana dhibaata haysato marka arrintaas waxaa noogala baahan yahay in maxay ahayd aan sameyno guidelines iyo policies een, si loo yareeyo eh, saameynta caafimaadkooda ay ku yeelanayso si loo yareeyo eh, policies in la develop gareeyo oo maarata arrintaa wax looga qabanayo aad bay muhiim u tahay insha allahu tacaala haddii dhaqaale ahaanna aan usoo qabanno amni ahaanna aan usoo qabanno nolosha iyo caafimaadka dadkeenna wax badan aan iska bedeli doono si kastaba munaasabadan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ku qabatay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo madax kale bulshada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa loogu baaqay horumarinta dhaqashada xoolaha nool saare cabdi xuseen ayaa mar kale faahfaahinaysa bulshada soomaaliyeed ayaa caan ku ah dhaqashada xoolaha nool walow sanadihii ugu dambeeyey ay si weyn u saameysay abaaraha dalka kusoo noqnoqday taasi oo jirta haddana dadka soomaaliyeed ayaa sidii la rabay ugu faa-iideysanin dhaqashada xoolaha qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay xooga saaraan dhaqashada xoolaha ee habka casriga ah si loogu faa-iideysto wax soo saarkooda cumar faarax cabdulahi baa la dhahaa waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ummadan reer dhoble jubbaland in dhaqankoodii asalka ahaa ee maxaan ku dhahdaa xoolo dhaqataan asliyan ahayn sidayn horeed ogeydeen Een, iyadoo sidaa tahay xooluhu xilligii aan miyiga ku dhaqan jiray inta badan xooluhu iyaga ayna lahaa innaga maynaan lahayn sababta ah xoolahan aan iska daba soconno iska daba socdaan ay abaaruhu laayaan oo iska jiiraan bay ahayd xoola manfacooda lama manfaacsan jirin maalin baahi yar un ay kugu timaada mooyeen marka waxaan u baaqayaa sanadkan hadda la joogo qaab casriyaysan in adduunyada xoolaha loo manaafacadsado oy tahay xoolahan inaan biyiga un caruurta iyo lagu laynin un xoolahaasooda iska daba soconin xoola aad manaafacadsatay inay noqdaan Een, waxaan inaga leenahay saad ogtihiin dhulkeenan hadda soomaaliyeed dhul beereedyo waaweyn iyo xayndaabyo weyn baa adduunka xoolaha loo sameeyaa waxaa la manaafacadsadaa marka xayndaabyada waaweyn baa loo sameeyaa oo beera loo sameeyaa oo caanahooda la manaafacadsadaa oo hilibkooda la manaafacadsadaa Een, waad ogtihiin caasimadaha waaweyn ee inta arteen la-eg waxaa ku dhaqan geelal carada ka badan baa ku dhaqan geelaasi ma daaqo miyi uma foofo wuxuu ku foofaa dhul asaga loo diyaariyey oo dadku u diyaariyeen xindaabyo ah oo beera ah oo waaweyn marka inaan saa uga faa'iidaysano magacay waa cabdisaax cabdulaahi dhaqashada xoolaha waa wax horta loo baahan yahay soomaalida een, sideedaba markii laga faalloona waxaa la dhahaa waa xoolo dhaqato ama pastoralist hadday saas tahay haddana waxaa dareemaysaa sanadihii u dambeeyey in laga guurayo dhaqankii xoolaha oo loo guurayo magaalo dadka ay soo galayeen Een, ani waxaan leeyahay taas ma qabo waxaan qabaa in qaab casriyaysan loogu faa'iidaysto duurka ha joogaan xoolihii laakiin in xoolihii si casriyaysan looga faa'iidaysto Een, geela sidiisa waa- xataa magaalada waa lagu dhaqi karaa wax waxaa jira ay dadkan afka qalaad lagu dhaho zero grazing Een, bahalka in intii loo sameeyo xere yar meeshaas wixiisa loogu keeno biyihiisa meesha loogu keeno Een, xoolaha sidoo kale waxaan isleeyahay waa waxyaalaha ugu badan ee kaabayaasha dhaqaalaha ka horumariyo Een, hadday noqoto in een, intii dib loo gado ee mashaariicda kasoo baxday oo wadooyin lagu dhisto ama ruuxa uu asi laftiisa infrastructure iskugu sameeyo Een, sidoo kale xoolaha waxaa loogu faa'iidaystaa in maqaarkooda waxyaala laga sameeyo darimo laga sameeyo dhar laga sameeyo waxyaalahaas in looga faa'iidaystaan isle aniga aanan laga guurin dhaqankii Soomaali ay lahayd aanan laga guurin loo soo guuriyo um in magaalada la keeno wixii waa biyo kama dhibcaan in la dhaqdo lana xanaaneysto welibana magaalada lagu xanaaneeyo ani aan qabaa in magaalada lagu xanaaneeyo oo dadkii ay ka faa'iidaystaan marka waxaan ka codsanaa bulshaweynta dhowley inay ka faa'iidaystaan geela dhaqashadiisa welibana oo ay magaalada keenaan caanihiisii oo mitaydkiisana ay keenaan magaalada bulshada soomaaliyeed ayaa caan ku ah dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha markaana bulshada gobolka salal ayaa soo dhaweeyey ceelbiyood loo dayactiray maamulka degmada seylac ayaa dib u howlgeliyey ceelka biyaha magaalada habaas ee gobolka salal oo muddooyinkii u dambeysay ceelad ku yimid u fadhiyay ceelkaasi qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada seylac ayaa si wada jir ah usoo dhaweeyey dib u howlgelinta laga sameeyey ceelka ee degmadaasi seylac anada iyo golaha deegaanka oo dhan halka bay nala joogaan caqabad baan haystay geliken haraada biyihii bay noo sameeyeen waa kaa lagu meedhanayo alxamdulilaah bulshaduna way cabtay wayna ku mahadsan yihiin insha allah toddoba cisho magaalada waa habaas toddoba cishaan joognay waxaan ka shaqaynayna biyaha marka hore waxaa xumaa mayn beebka waa kun iyo laba boqoloo mitira cillad baa ku jirtay cilladihii waan ka saarnay taangigii iminka biyaha waan soo gaadhsiinay kiyoskiiba biyuhu socdaan iminka markaa golaha deegaanka u mahadnaqaynaa ugu horeeya maayirka iyo xildhibaan xuseen muuse iyo sacad daayir degmada iyo maayirka waanu mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa waa salaamatihiin shacabkuna waa la mideeyey gudoomiyaha tuulada degmada xildhibaanada ee, taliyaha booliiska ee falkii halkan ka dhacay ee ay tuumbada reer habas iska googooyeen ka howlgalay ayaan mahadnaqayaa dhinaca kale xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada seela iyo maamulka ah, gobolka salal ayaa sheegay in ay ka shaqayn doonaan arrimaha adeegyada bulshada u joognaa muddo toddoba maalmood waxaan taaganahay meeshan habaas waxaan u nimid falkii ka dhacay ee la googooyey tuumbooyinka biyaha u keena magaalada ayaan u nimid kulley ciddii dembi lahayd waan ka qaadnay halkan ciddii dambe ee ku soo noqoto falkaana waannu ka qaadi doonaa hadduu ilaahay idhaaho nagu guuleeyey in aan biyaha magaalada soo gaadhsiino annagoo golihii deegaanku maayarku nagu hogaaminayo intii annagu dadaalkeega ah toddoba cisho waxaan ku dadaalaynay bal inay haraadka magaalada biyahan soo gaadhsiino oon muddo toddoba cisho aaba joognay oon ka shaqaynaynay biyaha biyogelintii magaalada waxaa iyadoo jooga maay- muxuu ahaay injineerkii iyo maayarkii iyo golihii deegaanka degmada saylac oo halkan muddo u joogay howlgal magaalada habaas oo bilaa biyo ahayd oo ka xumaa waxay ahayd waa meenbeeb ka xumaa kun iyo laba boqoloo mitir waxaan keennay afar boqoloo mitir afartii boqolee mitir waan dhignay ceelkan ayaa ahaa ceel biyuud ay ku tiirsanaayeen bulshada deegaanka waxaana maalmihii u dambeeyey ay bulshada sheegeen inay baahi weyn u qabeen ah, sameynta ceelkani oo markii dambe lagu guuleystay markaa dhegeystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo saare cabdixuseen mar
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga in kana cayaaraha ayaan isla eegi doonaa tababaraha reer portugal ayaa sheekh cusmad leh u bilowday turkiga shan guul hal barbaro iyo hal guul daro toddobadii kulan ee ugu horeeyey ee super league si kastaba ahaatee kooxdiisa ayaa fadhisa keliya kaalinta afraad ee kala sareynta sida laga soo xigta football inser jose marino ayaa bartilmaameed u noqday kooxda everton kuwaasi oo doonaya inay ku bedelaan zenda tababare marino ayaa taariikh kuleh bermer leaga isagoo soo hogaamiyay saddex kooxood oo ka ciyaara england marino ayaa keliya ku biiray farnabja bishii juun kadib markii laga ceeriyey roma xalyareedkii hore xubintaasi ayaan ugu dambeysay saaxiibayaal guud ahaan warkii subaxnimo aad ka dhagaysanaysay raadiyahaysana ee magaalada jowhar nabadgelyo